kulan wacan dhegeystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka william ruuto oo wadanka dib ugu soo laabtay xilli uusan weli ka hadlin qorshaha la doonayo in xilka looga xayuubiyo ku-xigeenkiisa dhanka soomaaliyana dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan heesasii kaatum oo dagaal nuuc cusub ka bilowday buuhod leh iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladda iiraan iyo israa'iil intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon taariikhdu dhegeystayaal waxay ku beegan tahay labada bisha tobnaad ee oktoobar ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka dhegeyste ay sugan tahay sagaaliyo labaatanka bisha saddexaad ee rabiiculawal ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix ee hijiriga kusoo dhowaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka subaxnimadii la socodsiinaya ee dhegeystayaal soo dhowaada madaxweynaha dalka william ruuto ayaa ilaa iyo hadda ka hadlin mooshinka la doonayay in xilka looga qaado ku-xigeenkiisa rigaadi gajagwa william ruuto oo waddanka dib ugu soo laabtay kadib safar qaatay toban cisho oo uu ku joogay waddanka maraykanka halkaasuu kaga qayb galay shirkii golaha guud ama waa shirkii golaha loo dhan yahay qaramada midoobay ayaa sidoo kale madaxweynaha muddadaasi kormeeray howlgalka nabadsugidda dalka haiti oo ay booliiska kenya hogaaminayaan wararka ayaa intaasi ku daraya in madaxweynaha dalka ilaa iyo haatan uu ka aamusan yahay qorshaha ay ku doonayaan xildhibaanada inay xilka uga xayuubiyaan madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gajagwa warbaahinada qaar ee waddanka ayaa ku waramaya in madaxweynaha uu arrintan indhaha ka eegaya hase ahaatee uusan soo faragelinin qorshaha ay doonayaan in mudanayaasha baarlamaanka ay xilka uga xayuubiyaan madaxweyne ku-xigeenka waddanka rigaadi gajagwa arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoona xildhibaano badan oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee waddanka ay mooshinka keeneen sidoo kale arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo golaha qaran ee xeerdejinta uu maalinka talaadada ee toddobaadka dambe ka doodi doono kadibna go-aan ka gaari doono qorshaha xilka looga xayuubinayo madaxweyne ku-xigeenka kenya rigaadi gajagwa guddoomiyaha baarlamaanka dalka moses watangula ayaa sheegay in gajagwa uu dooran karay inuu isdifaaco ama uu soo diri karo wakiiladiisa dhanka sharciga golaha qaran ee xeerdejinta ayaa sidoo kale maalinka jimcaha ee toddobaadka dambe aan iraahda ee toddobaadkan dadweynaha afartan iyo toddobada ismaamul uu waddanka ka kooban yaha ka qaybgelin doona qorshaha xilka looga xayuubinaya rigaadi gajagwa tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo laba boqol iyo sagaashan iyo kow xildhibaan ay taageereen mooshinka xilka qaadista ee ka dhanka madaxweyne ku-xigeenka iyadoona arrintan ay ka aamuseen konton iyo afar xildhibaan shacabka deegaanka madiira oo uu ka soo jeeda madaxweyne ku-xigeenka waddanka ayaa xildhibaanada ugu baaqi inay ka laabtaan qorshaha ay doonayaan inay xilka uga xayuubiyaan ku-xigeenka madaxweynaha dalka rigaadi gajagwa shacabkan oo warbaahinta la hadlay gelinkii dambe ee shalay ayaa u duceeyey madaxweynaha islamarkaana ay doonayaan in wiilkooda la xushmeeyo sidoo kalena la qadariyo waa kuwan qaar ka mid a oo warbaahinta la hadlay sauti yenu siyo sauti yetu, na ikifika siku yetu mtakaa tu huko State House mpige kura mtoe Rigathi Gachagua na mashinani, msirudi.
Nasikia uchungu sana nikikumbuka mimi. Kwanza nilikuwa nawapea aki, hata William kama anaweza kukumbuka, nilikuwa nachukua melon, mimi nauza melon, nachukua melon kubwa nawapelekea pale, nawaambia waende wakikula waende wakikula hiyo melon wakifanya hiyo kazi yao.
Kama milioni nne za Wakikuyu na wezi amuka siku moja watoe kwa serikali.
Kama Rigathi Gachagua ashawahi kukosea, tunakuomba kwa jamii yetu, kuna wazee waite, muongee, Rigathi atatubu, na kama ni deni, sisi ni wafanyikazi, tutamripia.
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna wararkii ugu dambeeyey dhankaasi waddanka soomaaliya ciidamada ammaanka ee maamulka ku-meelgaarka ee s c khatuma ayaa dagaal nooc cusub ka bilaabay deegaano hoostaga magaalada buuhodle ee gobolka togdheer halkaas isku fiinayaan ciidamada ammaanka s c khatuma ayaa sheegtay in halkaasi ay ka fulisay howlgal lagula dagaalamaya waxyaabaha maanka dooriya waxayna ciidamada bartilmaameydsadeen xarumo ku yaala halkaasi taliyaha ciidanka sida gaarka ugu qaabilsan la dagaalanka anshaxxumada iyo maandooriyaha ayaa warbaahinta u sheegay inay gacanta mariyeen goobo gaara oo lagu iibiyo waxyaabaha maanka dooriya kadibna xeyg waa kadibna xoog ay ka heleen shacabka ama kadib xog ay ka heleen shacabka sidoo kale waxa uu tilmaamay inay soo xirxireen shakhsiyaad ku eedeysan inay ka ganacsanayeen maandooriyaha kuwaas oo uu tilmaamay in la horgeyn doono sharciga waxa uu sidoo kale taliyaha intaasi ku daray in dagaalka uu sii socon doono ee ka dhanka maandooriyaha ilaa inta laga soo afjarayo guud ahaan ama looga soo afjarayo guud ahaan kooxaha ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya maalmihii u dambeeyey ciidamada deegaanka e c c khatuma ayaa howlgallo ka waday deegaanada maamulkaasi si loo xaqiijiyo amniga loogana hortago wax kastoo halis kuwa ma shacabka si kastaba ha haatay khatuma ayaa haatan wado dadaalo dheeraad ah oo lagu horumarinayo deegaanada oo uu ka arrimiyo maamulkaasi oo horey dagaal cusub la galay maamulka jamhuuriyadda somalilan taliyaha cusub ee ciidanka booliska soomaaliyeed sarreeye guuta asad cismaan cabdulaahi asadiyaano ayaa qaaday tallaabadii ugu horreysay kadib magacaabistiisii khamiistii ee toddobaadkii hore ee uu golaha wasiirada ay ansixiyeen taliyaha cusub iyo wasiirka amniga gudaha cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaaga ayaa kormeeray xarunta taliska ciidanka booliska soomaaliyeed halkaas oo ay si diiran ugu soo dhaweeyeen taliyaasha awam si diir ugu soo dhaweeyey taliyaha xilka kasii degaya ee booliska soomaaliyeed jenaraal sulub axmed firin diyaano iyo fartaag ayaa u kurgalay hanaanka shaqe ee hogaanada ee fadhiyada madaxa bannaan ee ciidanka booliska wuxuuna wasiirka halkaasi ku kala wareejiyey galka guud iyo hogaaminta shaqada ciidanka oo uu si buuxda ula wareegay xafiiska taliska ciidanka booliska soomaaliyeed taliyaha cusub sarreeye guuta asad cismaan cabdulaahi sidoo kale taliya asad diyaano ayaa faray saraakiisha inay dardargeliyaan gudashada waajibaadkooda shaqe ee xaqiijinta amniga dalka soomaaliya ilaalinta hantida sharafta muwaadiniinta soomaaliyeed iyo ku dhaqanka xeerarka iyo shuruucda ciidanka booliska soomaaliyeed taliyaha cusub oo horey uga soo shaqeeyay arrimaha ciidamada ayaa laga sugayaa isbedel iyo inuu hore usii wado waajibaadka laga rabo booliska soomaaliyeed arrimaha ugu muhiimsan ee horyaalla waxaa ka mid ah wax ka qabashada amniga caasimadda oo inta badan weeraro ay ka fuliso kooxda al-shabaab iyo horumarinta ciidanka booliska soomaaliyeed wixii qodobka ka soo kordha dhegeysta wararkayga dambeeya idaacadda ayaad kaga bogan doontaan markaan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo caalamka iyo xaaladda iiraan iyo sidoo kale israa'iil haddii aan qodobadii ama warbixinadii ugu dambeeyey haddii aan eego ciidamada ilaalada kacaanka ee iiraan ayaa weeraro culus oo gantaalaha ku qaaday israa'iil sida ay sheegeen militariga israa'iil iyo warbaahinta dowladda iiraan iyadoo xiisadda bariga dhexe ay kasii dartay ciidamada israa'iil ayaa dhankooda sheegay inay qabteen gantaalo laga soo tuuray dalka iiraan maraykanka ayaa axsana ku baaqay ama ciidamadiisa ugu baaqay inay ka hortagaan weerar uu tilmaamay inay ka imaanayaan israa'iil ay ka imaanayaan iiraan kuwaasoo ku aadan inay ku socdaan dalka israa'iil maraykanka ayaa sheegay inuu garab taagan yahay israa'iil islamarkaana ku taageeraya dhaqaale iyo hubka noocyadiisa kala duwan iiraan oo laba boqoloo gantaal ku qaracday dalka israa'iil ayaa sheegtay in haddii israa'iil ay soo jawaabto ay la kulmi doonto israa'iil cawaaqimo xum oo a cawaaqimo aan wanaagsanayn islamarkaana weerar adag ay ku qaadi doonaan saraakiisha israa'iil ayaa dhankooda ballanqaaday inay jawaab ka bixin doonaan kadib markii iiraan ay gantaalo nooca balastikada ay ku qaracday ama ay ku bartilmaameysatay goobaha militariga ee ammaanka ee dalka israa'iil iiraan ayaa sheegtay in gantaaladaasi ay jawaab u yihiin weeraro lagu dilay madaxdii ugu sarreysay ee ururka xisbullah oo ugu horreeyay xasan nasrallah iyo madaxii ururka xamaas ee dalka falastiin ismaaciil aniya ilaalada kacaanka ee iiraan ee loo soo gaabiyey i r g c ayaa uga digay israa'iil in ay tallaabo soo qaado israa'iil ama militariga israa'iil ayaa amray in dad badan ay ka baxaan xaafado qaar oo gantaalada ay saameeyeen inkastoo ilaa ay haatan warbaahinada aynan soo tabininin in gantaaladii lagu qaraacay israa'iil xalay in ay dad ku dhinteen inkastoo dhaawacyo la sheegay warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadii sta fm dhagaynta anigoo maxamed axmed khaliifa ee idin waramayey cidduu warkayga seega waxid uga daalacaan karaan barta internetkeyna ku leenahay ciwaankeeduna yahay w w w sta f m c o k e halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyey